faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaaji redio cadaado garowe
sheer cabdillah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkaana waa redio cadaada kusoo dhawaada warka habeen qodobada caawa dhageysodontiin waxaa ugu dooron banaanbax xoogan oo laga soo horjeeda fargelinta dowlada federaalka soomaaliya ku sameynayso doorashada jubbaland laguna taageeray ammaanka jubbaland oo maanta ka dhacay gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbad hoose ra-isul wasaaraha dowlada federaalk soomaaliya xasan macali kheyri madaxa xukuumadda galmudug oo kuna la qaatay guddiga dibrosinta beelaha deegaanada galmudug kana hadlay ayaabay qabsoomay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo dad hal qoys ah ku dilay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose qaar ka mida musharaxiinta jubbaland oo ka degay fargelin ay dowladda federaalk soomaaliya ku samaynayso doorashooyinka maamulka jubbaland mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha jubbaland oo ka warbaxshay safar uu ku tegi lahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo waxyaabaha ka dambeeyey booqshada safarkiisa maamulka somalilan oo shaqada ka joojiyay dad ay sheegeen inay ku shaqaalaysiiyeen barnaamijka shaqa qaran mushaarka ciidamada qaybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom oo la sheegay in la dhimayo intaasaad maqasheen waxay hayeen qodobada ugu doorka roon warka habeen ee redio cadaada goor u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibyaal wahanimo arbaca khamis ay soo gelayso taadana ku aastaysan tahay soddon iyo kowda bisha toddobaad ee julaay sanada labaatan toban iyo sagaal warkaasoo faahfaahsan caa waxaa la diyaaraa saaxiibka galab maxamed ibraahim galab mahadsaned xasan habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warkii oo dhan banaanbax xoogan oo looga soo horjeedo faragelinta dowladda federaalk ah ee soomaaliya ku hayso doorashada jubbaland laguna taageerayo hamaanka jubbaland ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose warkan waxaa magaalada kismaayo nooga soo diray aniso xasan nuur ururada bulshada rayidka ah ee ku midaysan dalada junsa ayaa maanta magaalada kismaayo ka sameeyey isku soo bax ay uga soo horjeedaan faragelinta ay dowladda federaalka soomaaliya ku hayso arrimaha doorashada jubbaland iyo sidoo kalena waxay ku taageerayeen nabadgelyada iyo midnimada dadka jubbaland isku soo baxayaasha ayaa socod ku soo maray wadooyinka muhiimka ah ee magaalada kismaayo waxayna wateen boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ay ku taageerayaan xasiloonida iyo horumarka jubbaland dhanka kalena ay uga soo horjeedaan fargelinta iyo hagardaamada ay dowladda federaalka ku hayso jubbaland intaa kadib ururka bulshada rayidka ah ee jubbaland waxay kulan ku qaateen howlka shirarka waamu garden waxaana halkaasi ka dhacay kulan ballaaran oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi sheekh shaafici agaasimaha dalada junsaha ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimada kulanka wuxuuna carabka ku dhuftay in kulankan uu ku saabsan yahay ka tashiga soo bandhigida aragtida bulshada rayidka ah ee doorashada jubbaland shirar badan baa soo dhacay muhiimadda kulankeena maanta waxa weeye inaynu soo bandhigno codkeena iyo aragtideenna ku saabsan doorashada jubbaland jubbaland waxaa ka jirta doorasho insha allahu tacaala xilli dhow dhacaysa doorashada wax badan baad ku xayntaa ma ku wareegsanaa waad la socotaan meediyaha iyo saxaafadda iyo waxa ka dhacaya waad la socotaan inay arrintu faragelin iyo buur siyaasadeed iyo waxyaalo badan ay jireen si nabada waxaan rabnaa inaan bulshadii rayadka inagoo ah ee jubbaland gaar ahaan kismaayo ku sugan aan muujino aragtida aan ka qabno doorashada jubbaland iyo sida rabna inay u dhacdo waxaan haysanaa boorad ay ku qoran yihiin hadalladii aan dhihi lahayn cid kasta ay doorashada qusayso doorashadu waxay qusaysaa darafyo badan dowladda federaalka ee soomaaliya bulshada caalamka nimanka la dhehe ee soomaaliya caawiya dadka furaha badan ee dibadaha ka qaylinaya dadkii doorashada qabsan lahaa ee iyagu hawshow ahayd jubbaland doorasho maanta lagu qabto uguma horeyso doorasho waxaan soo dirnay laba kun iyo saddex iyo tobankii xilligii ergadool ku dooratay madaxweynaha jubbaland jaamacadda waxaan qabanay doorashadii laba kun iyo shan iyo tobankii lagu doortay baarlamaanka jubbaland iyo madaxweynaha jubbaland waxaan qabanay doorasho qaran oo halkan laga doortay koob iyo konton xildhibaan oo labada aqal ka kooban intaaba micid bay noo ilaalinaysay oo ciidamo shisheeye baan ila jooga noo waardiyeynay inagaa qabsana soo maahay haddana waxaan taagannahay doorashada inagaa qabsanayna insha allahu tacaala annaguna oo awood ahaan dhaqaal ahaan ciidam ahaan siyaasad ahaan ilaahayna ku xidhan inaan qabsanaan rabna haddii la yidhaahdo gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka jubbada hoose faadumo aadan kateela iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada jubbaland cabdiwahaab bilaal axmed ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay kulanka waxaan la yaabanahay marka dowladda soomaaliya waa dowladdii aan ka soo farcnay waayo dowladda ka horreysa dowladdan waxay noo samaysay xasan sheekh madaxweynaha ka ahaa maamul goboleed bacdal jiisan kadib halkaasaan kusoo gaarnay madaxweynaha soomaaliya hadda maanta jooga waxaa laga rabay inuu ka dhamaystiro meesha kasii qaado oo u dhamaystiro dowladda intii kale wixii naga maqnaa heer horumar aan gaarno waxaa looga baahnaa horumar inuu na gaarsiiyo waxbarasho caafimaad biyo nadiif ah hooyada dhallaanka meelay ku dhalaan inta horumar lagu gaar lahaa dhaqaalaha xamar lagu cunaya iska yaala in lasoo gaarsiiyo maamul goboleedyada maamul goboleedka jubbaland gaar ahaan ee aan heer ku gaarna maanta baashi waxay kusoo koobantay shilinkii ay lahaayeen maamul goboleed in facebook lagu bixiyo ibraahim maxamed yuusuf damijilc gudoomiyaha maamulka degmada kismaayo ayaa sheegay in dadka jubbaland ay u baahan yihiin doorasho xalaal ah oo ku dhacda jawi xasiloon jubbaland cidda duulaan kumaa inay doorasho qabsatay rabtaa xildhibaano inay doorato kabacdina madaxweyne dooratay rabtaa wax kaloo ay rabtaa ma jiro intaasaa marka aada moodaa in lagu haysto oo laynoo diidan yahay oo laleeya adu saan waxuma dooran kartiy sidaan u dooro mayaynu qaadan karaa marka dowladdii federaalka oo soomaaliya aynu ka tirsanayn oo lagu faanayahay baan idin ogolayn inaa hore u martaan ma wax aqliga geli kara miyay noqonaysa wax aqliga geli kara ma mogta waa in wax la isweydiiyo wa waayo inagu horumar baan u soconnaa nabad baan haysanaa waxa aan haysano khayrka inaan sii korarsanaa rabna dowladda waa tii ku faani lahayd oo odhan lahayd allayle wakaa dalkayga halkaasu maraya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa kulan la qaatay guddiga dib u heshiisiinta maamulka galmudug kalena hadlay halka ay wax u marayaan saabirna xasan maxamed ayaa faahfaahinaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kulan la qaatay xubnaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo kasoo laabtay socdaal ay ku mareen deegaanada galmudug kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta qorshaha dib u heshiisiinta galmudug iyo kamaridhalinta shirweynaha dhuusamareeb ka furmaya shanta agoosto labada kun toban iyo sagaal ee la isugu keenaya dhammaan beelaha galmudug si la isugu diyaariyo dhismaha galmudug loo dhan yahay guddiga ayaa ra-iisul wasaaraha uga warbixiyey natiijadii ka soo baxday kulammadii ay la qaateen iyo fariintii ay gaarsiiyeen bulshada deegaanada xeraale huurshe balambal cabudwaaq gaalkacyo iyo cadaado ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa guddiga faray in ay laba jibaaraan dadaalada ay gudanayaan waajibaadka ka saaran shirka si loo gaaro hadafka guud oo ah in la helo galmudug loo dhan yahay oo u adeegta bulshada reer galmudug kana qayb qaadata horumarinta qarannimada soomaaliyeed gudoomiyaha guddiga dib-u-heshiisiinta beelaha deegaanada galmudug ayaa shirkaas kadib saxaafadda la hadlay wuxuuna sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii ay kala hadleen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre waxaan warbixin eh, kala qaadanay eh, ra-iisul wasaaraha mudane xasan cali khayre iyo eh, sheekh shaakir oo ah gudoomiyaha xukuumadda galmudug eh, ayaan caawa la kulanay eh, waxaan siinay warbixintii iyo waxyaabaha aan soo aragnay Eh, waxaan u sheegnay tabashooyinka dadka meelaha kala jooga oo ay tabanayeen eh, markaan la kulannay waxaan u sheegnay dadka eh, reer galmudug meel kastay joogaanba eh, inay nolosha caddeeyeen inay diyaar u yihiin eh, inay ka soo qayb galaan shirka ka dhici doona buusamareeb eh, tabashooyinka ugu muhiimsan ay qabeen inay ahayd arrimaha amniga inay hubiyaan inay meesha ay tahay meel aamin oo la isugu imaan karo eh, ayay noo sheegeen eh, waxay noo garantiireeyeen muxuu ahaa labaduba waxay noo garantiirayeen sheekh shaakir iyo balaam ministarku waxay noo garantiirayeen amniga magaaladan inuu noqo amni laysku halleyn kara noqonayo saas ayay noo sheegeen waxau kaloo noo sheegay sheekh shaakir in magaalada dadka jooga ay abaabuleen oo dadku ay guryahii degi lahaayeen iyo si loo soo dhaweyn lahaay iyo talaabasho weyn ay magaalada ka socoto oo dadku mataqaana marxabiisiinteedu ay ay diyaar yihiin saas ayuu noo sheegay annagana waxaan ku boorinay in ugu ugu hambalyenay hawsha meesha ay soo gaarsiiyeen ayakuna aad iyo aad ugu farxeen shaqadaas soo qaban ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa dad hal qoys ah ku dilay qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose wararka laga helayo gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya gaar ahaan kuwa loo yaqaano bangarafta ay dad shacab ay ku weerareen duleedka magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose weerarka ayaa si gaar ah loola beegsaday beer ku taalla bannaanka magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose halkaasoo ay ku sugnaayeen dad beerley ah inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ciidamadu ay ku dileen ilaa lix qof oo la sheegay in ay isku qoys ahaayeen sidoo kalena waxaa la la-yahay nolol iyo geeri nin kale oo ku sugnaa beerta oo weerarku ka dhacay sida ay xaqiijiyeen ila deegaanka ah sida aan wararka ku helayno ciidamada fuliyey weerarkaasi ayaa waxa ay ka soo baxeen saldhig milatari oo ay ku leeyihiin deegaanka balidoogle ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay kusoo weerareen dad beeroley ah islamarkaasna ay laayeen ilaa iyo hadda lama oga sababta loo laayay dadkaasi rayidka ah balse marar badan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa dad shacab ah ku dilay gobolka shabeellada hoose iyadoo oon la ogeyn sababta ay dadkaasi u laayeen dhacdadii ugu xooganeed ayaa shan iyo labaatankii agosto sanadkii ayna soo dhaafnay ee laba kun toban iyo toddobo ka dhacay deegaanka bari reeg kadib markii ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya kuwa ajaanib ah ay ku dileen ilaa toban qof oo rayid ah qaar ka mid ah musharaxiinta jubbaland ayaa ka digay fargelinta ay dowladda federaalk ah ku hayso doorashada jubbaland xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya cabdulaahi cabdulla magan oo ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxtinihi maamulka jubbaland oo maanta hijireed ku qabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxauu dowladda federaalka soomaaliya uga digay in faragelin ay ku hayso doorashada dhowaan ka dhici doonta deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay in dhibaatada ka dhacta faragelinta dowladda federaalka soomaaliya ku samaynayso doorashooyinka maamulka jubbaland ay dhexli doonto cawaaqixumaan laga dhaxlo doorashada ka dhici doonta jubbaland nimanka idaacadaha ka hadlahayo oo ka qaylinhayo oo dhahayo jubbaland doorasho laguma qaban karo oo xamar aad ka soo abaabushay oo xamar aad ka soo dirtay oo dadkeedii iyo deegaankeedii aad ku talagashay inaad ku qaybiso adiga iyo iyaguba waad qaldan tihiin dadka jubbaland waa wada nool yihiin waa wada degan yihiin dhibaata ma dhex taallo ka jooji dhibaatada iyo fidnada aad ku dhex abuuraysaa madaxweyne soomaaliyeed baa tahay ummaddii ku taageertay oo kuu bannaan baxday weeye midda halkan joogto midda dadkii aad ka dhalatay ay ku nool yihiin weeye xigtaad u tahay dhibaatada aad u geysanayso ama aad ku waddo mid anfacayso iyo mid ku noolaysa adiga laftigaagu ma ahan taariikhdaadana wax u dhimin midda dadka deegaanka kana waxa u dhimin intaasaan ku leeyahay deegaankii aad ka soo jeeday oo galmudug la dhihi jiray meesha uu gaarsiisan yahay ha gaarsiina jubbaland haddaad ku tala gashay inay gaartana ma gaaraysa annagoo joogno annagaa joogno annagaa ka xogogaala annagaa ku tartamayno axmed madoobe si aad wax kaga qabato haddaad weyda annagaa garanaysa wax looga qabto la tartamayno kursiga inaan ka qaadano rajo ku qabno iska daa fulaynimada ku hayso ra'yi aad leedahay jubbaland ku maamul ra'yi aadan lahayn baad ku maamulaysaa madaxweyne qaran baa tahay lagaama diidano waa lagaa ogol yahay war ka daa ummadda waxa aad ku maamulayso soo nin islaam aho ilaahay yaqaana ma tiid soo mas-uuliyad maaha waxa aad haysaa war shacabkii cirif ilaa cirif kuu banaan baxay oo soomaaliyeed saaka xaggee jira ma isweydiiso aniga adigu horaan u wada hadalna shacabka soomaaliyeed meesha uu joogo taageeradiisu gaarsiisan tahay maxamedow in lagu hayay u baahan tahay lamadii ku wada hadashay baan nahay saakana meesha uu joogo waa aragnaa jubbaland waa dhismaysaa annagaa ka mas-uula annagaa axmed kula tartamayno annagaan cudur ka qabin war jubbaland ka daa qalabaasada iyo kala qaybinta iyo isku dilka aad dhexdeeda ka wado waanu aragnaa waanu aragnaa waanu aragnaa inahana ka qarsan aan mayno madaxweyne soomaaliyeed baa tahay kursigii lagu saaray inaad wax ka qabato oo xaqa aad ku adeegto oo amni darada muqdisho ka jirto ood wasiirka amnigoon arkay aad wasiir oga dhigto oo maalin walbaba qaraxa iyo dhimashada aadan ku cisaaraynin oo gobolka banaadir oo u dambeeyey dhibaatadu ka dhacday maxamed cabdulaahi farmaajo xukuumadaadaa u baahan inaad ka shaqayso waxaad gobolada kaga shaqaynaysaa ayadaa u baahan inaad kaga shaqayso wallahi dowladaha jaarka oo la sheegahayana inayna soo faragelin karin inayna cid kaloo xamar kasoo dirtan amaan karin dadka maanta u taagan baan ka mid ahay xilka kan ciidamada amniga kursiga anigii axmed madoobe mid qoban doona lama oga inay amniga gacanta ku dhigaan o adkeeyaan waxaan kaga baxayaa hadalkaygii dadka borobogaanka iyo dacaayadda la taagan meediyaha oo beenta sheegahaya oo adduun iyo aqra midnana aan ka baqaynin jubbaland annagaa joogno dawlad kusoo duuli karta ma jirto koox imaan kartaan jirin cid qabsan kartaan jirin cid ku dhacdaan jirin cid soo aadi kartaan jirin dadka reer jubbaland inay difaacdaan d maamulkooda waa ku qasban yihiin dawlad dhexe oo ay la shaqeeyaan hadday arkaan oo ayada u naxaysana waa u hogaansan yihiin midnimo soomaaliyeed bay rabaan wadajir soomaaliyeed bay rabaan qarannimo soomaaliyeed bay rabaan waa salaa yihiin inta la helahayo oo maamulkan hadda joogo uu sidaasan u dhaqmahayo xariirka in loo gooyana talo guud bay ahayd dadka borobogaanka wadow jubbaland weeye meeshaa idinkala hadlahayo garoon cid qabsan kartaan jirin eeladekad cid qabsan kartaan jirin cid kusoo duuli kartaan jirin hadal xun cid la imaan kartaan jirin jubbaland ayadaa iswado ayadaana iswadayso cid ay u joojinaysana ma jirto wixii umadnimo iyo soomaalinimo iyo qarannimo iyo jiritaankeeda ana diyaar bay u tahay tartankana ayadaa qabsanayso doorashada madaxweynenimo kan xulashada baarlamaanka ayadaana u taagan annagaana ku qanacsan habina ku ah wasalaamu calaykum mid ka mid ah musharaxiinta maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey safar uu kaga baaqday magaalada kismaayo iyo waxaa ka dambeeyey booqashada safarkiisa mahad nuure axmed ayaa faahfaahinaya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa dhowaan ka baaqday safar uu ku tegi lahaa magaalada kismaayo xarun ku-meel gaara maamulka jubbaland si uu ugu dhawaaqo musharaxtinimadiisa madaxweyneha jubbaland wasiirka oo ka hadlayay saf wasiirka oo ka hadlayay sababta uga baaqday safarkaasi ayaa sheegay inuu doonayay inuu ka baaqsado dhiig ku daata magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose safarkii aan kismaayo ku aadi lahaa aniga ayaan ka baaqday anigoo ka fogaanaya in si aan isku hor imaad u dhicin qof isku dayay inuu qaado ma jiro inkastoo aan xaq u leeyahay inaan ilaalisho haddana kismaayo marka aan tago ciidda ayaa ilaalinaysa ilaah ka sokow ayuu yidhi wasiir cumar wasiirka ayaa sheegay inuu awood u leeyahay inuu tago magaalada kismaayo balse uga baaqday mas-uuliyad saaran awgeed siduu hadalka u dhigay wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay madaxda maamulka jubbaland inaysan dagaal ka horin deegaanada maamulkaasi oo lagu wado inuu dhowaan doorashu ka dhacdo hadalka kasoo yeeray wasiirka gaadiidka ee duulista hawada xukuumadda soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo dhowaan maamulka jubbaland uu sheegay inay xiriirka u jiray dowladda soomaaliya islamarkaana madaxda dowladda soomaaliya xilalka ka haysa aysan ka dhigi karin deegaanada maamulka jubbaland sida ay sheegay maamulkaasi maamulka somalilan ayaa shaqada ka joojiyey dad ay sheegeen inay ku shaqaaleysiiyeen barnaamijka shaqo qaran mar kale xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya afartan dhalinyarta ah ee la eriyey ayaa ka tirsanaa barnaamij shaqo qaran oo inta badan lagu shaqaaleysiiyo dhalinyarta ku nool deegaanada maamulka somalilan waxaana lagu eedeeyey inay ku kaceen falal ka hor imaanaya sharciga maamulka somalilan agaasimaha barnaamij shaqo qaran ee somalilan maxamed xuseen oo loo yaqaana maadanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhalinyartaasi ay qalqaqliyeen imtixaanka shila laga qaaday arday barnaamij shaqo qaran oo tir ahaan gaaraysay saddex boqol oo dhalinyaro ah dhalinyarta shaqada laga eriyey ayaa shalay warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa caasimada somalilan ayagoo ka cabanaya in dad aan ku jirin barnaamijka qaran inay imtixaan u galeen shaqo usoo baxday dhallinyartaasi dhallinyarada imtixaanka laga qaado oo ka tirsan barnaamijka qaran kana kooban saddex weli hal gabar ayaa waxay imtixaanka u galeen shirkad laga leeyahay shiinaha oo mashruuc shidaalsifayn ah ka fuli doonta deegaanada somalilan mushaarka ciidamada kenya ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika ayaa la sheegay in la dhimay midooda yurub ayaa si rasmiya ugu dhawaaqay maanta ay taariikhdu tahay soddon iyo kowda julaay sanadka laba kun toban iyo sagaalka oo dhaqan geli doono go-aankii ay ku dhimayeen mushaaraadka ciidamada kenya qaybta ku jirta amisom sanad miisaaniyeedka amisom ayaa lagu bilaabay bartamaha sanad kasta waxaana midooda yurub oo hore u sheegay inuu go-aankaasi ku dhawaaqayo lacagtay dowladda kenya ku hesho magaca howlgalka amisom ayaa lagu sheegay inay gaarayso shilin sideed dhibic shan milyan oo lacagta kenyanka ah taas oo hadda kadib kala bar la jari doono laba-iyo tobankii bilood oo soo socota ayaa lacagtaasi noqonaysaa kala barka lacagta kenya la siiyey laba-iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay xaafiiska qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya yunisef ayaa lagu sheegay in warbixintana ay bixinayaan farsamada iyo taageerada goobta ay amisom iyo ciidamada soomaaliya marka ay howlgalka ku jiraan howlgalka amisom ayaa waxa uu qorshihiisu yahay in sanadka laba kun labaatan iyo kowda ay isaga baxaan gudaha dalka soomaaliya ka horna dowladda soomaaliya ay ka shaqayso sidii amniga dalka ay ugala wareegi lahayd ciidamada amisom ee nabad ilaalinta u jooga gudaha soomaaliya intaasi waxaa ku dhow warkii hamin aad kala socoteen raadiha cadado anigoo ah galad maxamed ibraahimna waan ii waramayey dhanka farsamada waxaa ii fadhiyay saabirin xasan maxamed warkan warka xiga ammaan allah